warqaddii labaad ee rasuul yooxana
anigoo odayga ah waxaan salaamayaa marwada la doortay iyo carruurtayda aan runta ku jeclahay keligayna ma ahaeye laakiin xataa waxaa jecel kuwa runta yaqaan oo dhan runta inagu dhex jirtaa weligeedna inagu dhex jiri doontaa aawadeed nimco iyo naxariis iyo nabad ka yimaadda ilaah aabbaha ah iyo ciise masiix oo ah wiilka aabbaha ayaa inala jiri doona xagga runta iyo jacaylka aad baan ugu farxay markaan arkay carruurtaadii qaarkood oo runta u socda waana sidaynu aabbaha amar uga helnay oo haatan waxaan kaa baryayaa murwoy sidii anigoo aan ku soo qorayn amar cusub laakiinse kii aynu tan iyo bilowgii haysannay kaasoo ah inaynu isjeclaanno tan waa jacayl inaynu amarradiisa u soconno amarkiinna waa kan waana sidaa tan iyo bilowgii u maqli jirteen inaad ku socotaan waayo qaa'inno badan baa dunida u soo baxay waana kuwa aan qiran in ciise masiix jidh ku yimid kaasu waa qaa'inka iyo ku masiixa ka gees ah iska jira si aynaan u khasaarayn wixii aynu falnay laakiinse si aad abaalgud dhan u heshaan mid kasta oo dhaafa oo aan cilmiga masiixa ku sii socon kaasuu ilaah ma leh laakiin kii cilmiga ku sii socdaa aabbaha iyo wiilka labadaba wuu leeyahay haddii nin idiin yimaado oo uusan cilmigan idiin keenin gurigiinna ha soo gelinina hana salaamina waayo kii salaamaa wuxuu ka qayb galaa shuqulladiisa sharka ah in kastoo aan hayo wax badan oo aan idiin soo qoro ma aan jeclayn inaan warqad iyo qad idinku soo qoro laakiinse waxaan rajaynayaa inaan idiin imaado oo aan afkayga idinkala hadlo si ay farxaddiinnu u buuxsanto carruurtii walaashaada la doortay way ku soo salaamayaan